bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaxiibyaal habeen wanaagsan dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka wareega wararka afar labaatanka sac raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho
ka maqal mawjadda dareenka bulshada dalsan rediyo dhacdo dhab loo hubiyey dhanna aan u janjeerin macluumaad dhammaystiran murti iyo madadaalo maqsuud aad ku noqoto dalsan rediyo warbaahin dhexdhexaad ah oo dhegaysi mudan
ismaqal wanaagsan saaxiibayaal habeen wanaagsan waa habeennimo axada taariikhdan waxay ku beegan tahay soddonka bisha oktoobar laba kun labaiyo labaatan qodobada ugu waaweyn ee caawa barnaamijka wareegga wararka dalsan ee magaalada muqdisho aan kusoo qaadan doono idinkan aad ku dhegaysan doontaan hadduu eebaa raalli ka noqdaan waxaa qayb ka noqon doona wararkii ugu dambeeyey khasaaraha ka dhashay weerarkii isnidaaminta ah ee shalay lagu weeraray xarunta wasaaradda waxbarashada ee soomaaliya isgoyska soobe ee muqdisho oo sii kordhaya marmar ka dambeysa khasaaraha iminka la xaqiijiyay ee dhimashada waa boqol ayay ku dhaafeen dadka dhaawacyadan waa ilaa saddex boqol madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa sidaasi xaqiijiyey iyo sidoo kalente maamulka gobolka banaadir gudoomiyaha gobolka oo dhankiisa warbaahinta la hadlay wararkii ugu dambeeyay ayaad maqli doontaan waxaa kaloo idiin soo gudbi doonaa dadka dhaawacyada ka soo gaaray weeraradaasi isbitaalada muqdisho la geeyey ayaa ilaa iyo xalay shalay markaasi qaarkood dhiibax u dhimanayay iminka sadadaale xoog leh dadka shacabka ee soomaaliyan ee gurmadka loo fidinaya ayaa sababtay in dadka markaasi ay isbitaalada ugu tagaan dhiiga markaasi loogu deeqo gurmadka dhiigbixinta dadka shacabka ay wadaan isbitaalada maanta muqdisho dadka shacabka a markaasi ay booqdeen iyo xaalada guudsa ee tahay ayaad maqli doontaan barnaamijkiina caawa idinkuugu soo gubi doonaa waxaa kaloo barnaamijka qeybka isla wararka ee qaraxyadaasi intaan ka bixina isbitaalada ah anraade madaxweynaha ayaa waxa uu xukuumadda faray inay gurmad caafimaad degdeg markaas u diyaariso dadka markaas dhaawacyadan qaba sidoo kale wasaaraha soomaaliya xamis cabdi bare waxa uu markaas magacaabay guddi qaran oo arrintaasi ka shaqeynaya wararkii ugu dambeeyey xaaladda dhaawacyadaasi iyo dadka dhimashada ilaa iminka burburka goobihii markaasi qaraxyada ay ka dhaceen dhismayaasha meydada laga soo bixinayaa waan idin soo gubi doonaa waxaa kaloo maqli doontaa wararkii ugu dambeeyey deegaanka masaajid calguduga gobolka shabeellaha dhexe ciidamada dowladda dadka deegaanku iskaashanaya dowladdu waxay xaqiijisay inay la wareegeen waraysigaan kageenaa saaxiibaal qodobadaas aan ku faafahin doona barnaamijka caawa wareegga saaxiibayaal cabdihaab ayaa farsameynaya kusoo dhawaada mar kale
soomaaliya waa digniin kama dambayseede dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloomo intii aad dagaalladan waddeen diriirta qaan gaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derajo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin wuxuu dumiye mooye ayaa dalagii noo beeray dadkuu laaye yaa garan kariyo dunyadu lumiyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidanuun joogayoo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa doc kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodi innaga isdullayna ee ajnabi uma dacwooneyne hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalac celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye war aan isdayna oo qudha miyay garasha noo diid
hagaag saaxiibayaal habeen wanaagsan ayaan u degela barnaamijka wareegga wararka afar labaatanka sac raadada hadalsan ee magaalada muqdisho ayaad degeysanaysaan qeybaha ugu horeya barnaamijkeena caawa ayaan gudageynayaa qodobo kala duwan horaaca barnaamijka aad kusoo maqasheen ayaa inoo soo socda waxaanse ku bilaabeynaa wararka ugu waaweyn weeraradii isxigay ee shalay ka dhacay magaalada muqdisho meydada hor leh ayaa markaasi lasoo bixinayaa oo dhismaha markaasi laga soo bixinayaa ee ku burburay ayadoona marmar ka dambeysa ee sii taraya dhimashada dadka weerarkaasi ku nafwaayay dhaawacyada markaasi boqolaal ay kursi dhaafayaan hadda inta la xaqiijiyey waa ilaa iyo boqol qofood oo weerarkaasi ku geeriyooday dhaawacyadan waa ilaa iyo saddex boqol oo qof oo kale waxaana sidoo kale dadaalo markaasi lagu raadinayo meydadka dadka lagu la-yahay qaraxyadii shalay sagaalaatanka oktoobar laba kun labaatanka ka dhacay jooska soobe ee al-shabaab weerartayn ee xarunta wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare waxaa goordhow dadka gurmadka wada suuragashay inay soo saaraan meydad qof meydadka labaatan afar saacadood ka badan ku hoos jiray burburka dhismayaasha markaasi weerarka uu ka dhacay islamarkaana qaarkoodna aan la aqoonba marxuumka marxuumiinta markaasi laga soo bixiyey dhismayaasha hoostooda ayaa aad burbur xoog leh usoo gaaray jirkooda dhaawacyo aad u darna ay ka muuqdeen waxaa kale oo markaasi tan iyo qarax markuu dhacay isbitaalada magaalada muqdisho la gaarsiiyey dhaawacyada culusaa iyo kuwa markaasi fududaa iyadoona dhakhaatiirta ay xaqiijeen in loo baahan yahay dhiig dadkaasi ay helaan si markaasi noloshooda loo badbaadiyo dadka shacabka ayaana si weyn baraha bulshada iskugu gurmaday oo markaasi lagu baahiyey qoraalada ku saabsan in dadka loogu baahan yahay ama dadka ay u baahan yihiin dadka dhaawacyada qaba in dhiig ay u baahan yihin waxaana isbitaalada dadka saaig ay buux dhaafiyeen dad soomaaliyeed oo markaasi si markaasi bilaasha dhiigooda ugu sadeeqeysanaya dadka dhaawacyada soo gaaray iyadoona inta badan isbitaalada markaasi ay qaabilin dadkaasi dhiiga dad kale u shubaya inkastoo wararka qaar la sheegay ahaayeen kuwo isbitaalada qaar lagu cambaariyey in ay lacag ay kasii qaadeen dadka markaasi dhiigka shubaya inkastoo isbitaaladaasi qaar ay beeniyeen waraaqado markaasi baraha bulshada lasoo dhiganaya ay muujinayay in dadka lacag laga qaadayay hase yeeshee dhinaca kale markii aan eegna dadka waxa ay weli ay baadagoobayaan dadkii ka maqnaa oo weli safaf ayay ugu jiraan si markaasi xaaladooda ay ula socdaan wixii ka maqanna ay helaan isbitaalada ayayna weli dadka ay sii buux dhaafinayaan mararmar ka dambeysa haddaba dhinaca kale haddii aan eegno madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu marka waan usoo laabanaynaa waxaan eegaynaa markaan agaasimaha isbitaalka martine dr jamaaludiin waxa uu sheegay in ka badan shan boqol oo qof ayaa dhiigooda markaasi sadaqaysa buu yidhi isbitaalka meel la kala istaagana ma laheen isagoon u mahadceliyey bulshada qeybaheeda kala duwan ee markaasi dhiigooda sadaqaysay maruu kaaday agaasimaha isbitaalka waxa uu yidhi bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillah ilaahay subxaana wa tacaala mahad ballaaran iskale aad baan waxaan ugu mahad celinayaa bulshada soomaaliyeed qeybaheeda kala duwan oo runtii ka soo jawaabay baaqeenna ah in loo gurmado dadka dhibaatada iyo waxyeelada uu kasoo gaaro qaraxii runtii waxashnimada ahaa ee shalay ka dhacay agagaarka soobe qaraxaas oo runtii dad badan oo soomaaliyeed oo waxba aan galabsanin oo maato ah maxaa la yidhaahdaa birimageyda ah oo caruur iyo haween u badan ay wax ku gaareen isbitaalada magaalada ku yaalan in badan oo ka mid a dhaawacyadooda la geeyey waxaana soo gaaray annaga kamartiini ahaan inay jirto baahi xoog leh oo loo qabo dhiig gaar ahaan dhiigyada noocyadoodu ay yaryihiin ee kuwa maxaa layihahdaa minuska ama negatifeka ah iyo a e b waxaa marka isku xil saarnay inaan dadka aan u fududayno qof kastoo raba inuu dhiiggiisa sadaqaysto inaan u fududayno agabkii bacahii iyo baaristii dhiigga kadibna dhiigaga aan dadka ka aruurinay oo ay sadaqaysteen aan ku wareejinno guddiga gurmadka qaran ee wasiirka caafimaadka uu u magacaabay arrintaan guddigaas ayaanu insha allahu tacaala kala shaqayn doona annagoo fulinayna tabaha iyo tusaaleynta wasiirka caafimaadka haddii ilaah yidhaahdo waxaa u mahad celinayaa bulshada soomaaliyeed qeybaheeda kala duwan oo yimid saakay isbitaalka meel kale istaaga ma lahayn boqolaal qofood ayaa imaatay inta hadda dhiigooda ku teeqda runtii aaday u badan yihiin nambarka ugu dambeeya hadda haayo welina sii socda shan boqoloo qof ka badan ayaa u imaatay isbitaalka oo dhan qaybta emergensiga iyo qaybihii bukaan socodka dhan waxay isku bedeleen xarumo dhaadheer oo saf loogu jiro dadku dhiigooda ay sadaqaysanayaan dadka damiirkooda waa nool yahay dadkooda inay u gurmadaanay rabaan annagana waxaan go-aansananaa waajibkeena gudanoon xooggeena wakhtigeena iyo soo jeedkeena aan ku sadaqaysan haddii ilaah yidhaahdo waxaana la jooga sanataradii qaranka xildhibaanadii qaranka federaalka oo halkaan u imaaday ayagoo xalay iyo shalay iyo maanta ku mashquulsanaa oo gurmadka dadkan inay maantana haddana dhiigooda ay ugu deeqaan iyagana aada ugu mahad celinaa waxay guteen mas-uuliyadda qarankan ka saaran waxay guteen waajibaadka shacabkan ka saaran waxayna noo muujiyeen dareen naxariis leh oo arxana aada ugu mahad celinaa ayagana waa mahadsantiin
dhinaca kale gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale ayaa wuxa uu markaas wuxa uu faray in aan wax lacagah laga qaadi karin dadka ay waxyeeladu ka soo gaareen weerarkii xalay iyo bulshada dhiiga ugu deeqaya markaas dhaawacyada isagoo dhinaca kale faahfaahin ka bixiyay halka khasaaraha uu marayo ilaa hadda ay xogtooda ay hayaan
وبنستعين على أمر الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إنا لله وإنا إليه راجعون waxaan ilaahay subxaanah wa tacaala uga baryaynaa dadkii shalay ku shahiiday qaraxii argixisada cadowga ah oo shalay in badan oo ka mid ah dadkii walaalaha ee soomaaliyeed ee masaakiinta ahaa ee ilmahooda u xamaalanayay ku naf waayey ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu jannatulfirdowsa geeyo intii ku dhaawacantay ina ilaahay dhaawacooda uu bogsiiyo runtii waxaa uun ka hadli karo ciddii aragtay dadkii masaakiintahay meeshaas ku waxyeeloobay ee qaarkood ay ku gubteen qaarkood hilbahooda ay ku go'go'een ayaa dareemi karo waxaase aad iyo aadaan u la yaabannahay kuwa maalin kasta caadaystay dadka walaalahooda ah ee muslimiinta ah ee soomaaliga ah inay maalin walba dhiiggooda ay naf ka raadiyaan kuwaas ayaa la yaab leh ee weli sheeganayo inay soomaali yihiin jid toosanna ay ku joogaan dadka u sheegayaan laakiin waxaa doqonnimo ah oo wax lala yaabo ah kuwa mar kastaba ugu hiilinaya dulmiga ugu hiilinaayo ee ku kaalmaynaayo dulmiga ay dadku u geysanayaan daalim lama kaalmeeya gacantaa laga qabtaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi unsur akhaaka daaliman ow madluuman walaalkaa u gargaar hadduu daalim yahay oo wax dulminaaya hadduu madluumid la dulminaayaba uu yahay u gargaar ayuu yidhi maxaa yeele daalimka waxaa la rabaa in gacanta laga qabto ee laguma garab siiyo dulmiga uu samaynaayo dulmiga kawen yaa sheegi karo qof maskiin ah ee soomaali ah ee gurigiisi joogo ama bisneskiisi ganacsigiisi dhex joogo ama maaragtay masaajidka soo baxay ama masaajid dhex joogo ama goobtiisa shaqada joogo in la dilo oo la qarxiyo dulmiga kawen yaa sheegi karo cidda ku gacan siinayso ciddaasi asigay la mid tahay wax ay ka duwan taha ma jirto marka waxaan leennahay kuwa argixisada ah ee arxalnaawayaasha ah ee khawaarijta ah ee dadka dhiiggooda bannaystay shacabka soomaaliyeed waxaan ugu baaqaynaa inay meel uga soo wada jeestaan inay iska dhiciyaan aysan u jixinjixin maxaa yeelay wax ka daran kana dhib badan ay la dagaalameen iskana kiciyeen kana adkaadeen suuragal ma ahan ilmaha yaryarka ah ee aan qaangaarka ahayn iyo kuwa hadda madaxa soo qaaday ee waxbaro lahaa in lagu lugooyo la yidhaahda jannaad gelaysaahe ord meel hebel soo qarxi may kuwa waaweyn ee intaasoo sanna dadka dhiiggooda dhuuqaayey lacagta ka guranayay may isqarxiyaa hadday run sheegayaan may baabuurka qarxa soo wadaan weliyaa maqlay nin mas-uul ah ee kuwaas ka mid ah ee qarax ku dhintay yaa weli maqlay haba yaraatee ma jiriyo sababta kuwaa isu qarxi waayeen ee dhallaanka yararkaa loogu soo dhiibaayo qaraxa ama maskaxda kuwa laga dooriyo cirbadaha lagu soo duray qaraxa loogu soo dhiibaayo waa in la isweydiiyaa dadku inay isweydiiyaan ayay mudan tahay waxaan runtii la yaab leh in maalin walba dadkayna dhiiggooda ama hilbahooda laga gurbiyo derbiga waxaan xalay arkaayay cunug yar oo hal sano jirto haddaysanba ka yarayn ee waalidkeed ku dhinta meesha hooyadeed ay ku dhimatay ee iida keliya ay soo hartay qofka intaas sameeyow xaggay jannada kuu taallaa qofka intaa sameeyow xaggeen maaragta intaad ku arkaysaa maarata naxariis rabbi xaggeed ku arkaysaa daalim maa tahay dadka dhiiggooda ha bannaysanin ee ka jooga ayaan idin leennahay kuwa la soo lugoynaya beenta loo sheegaayana waxaan leennahay ayaan been leediin sheegin intaas kadib kuwa xoolahooda ku bixinaayo ama weli u dheg raaricinayo ee weli u dheganugul argixisada khawaarijta weli u dheganugulow ha u dheganuglaanin ayaan idin leennahay intaas ayay samaynayaan wax allay wixii dhibka xala meeshaas ka dhacay ciddii shilin ku bixisay iyo ciddii maskax ku bixisay iyo ciddii xoog ku bixisay iyo ciddii xoole ku bixisay iyo ciddii wakhti ku bixisaba qaybaad ka qaadateen dembigaas qaybaad ka qaadateen lama kaalmeeyo mid daalim ah man caana calaa qatli muslimin bishadri kelima laqiya allahu maktuuban bayna caynayhi aysu min raxmatillaahi ayuu yidhi calayhi salaatu wasalaam qofka ku kaalmeeya qof muslima dilkiisa kelmad barkeed ba allah ka dhigee maalinta qiyaamada wuxuu imaanayaa iyadoo wejigay uga qoran tahay mid naxariista ilaahay ka quusta waayo waa ogsoontihiin usaamo binu zayd ayaa wuxuu layidhi nin gaal ahaa ee la dagaalamayey ee saacaddu seefta ku dhifa rabay towxiidka qirtay ayuu seefta ku dhiftay markaasaa rasuulka loo sheegay rasuulka wuxuu hi aqatalta bacda an laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah markuu yidhi kadib maa dishay uu yidhi balka waran qof muslim ah muslimnimo ku dhashay ku barbaaray ku dhex nool dukanaayo ayaa dilow haysiin marka meeshaad ka geli doontiin maalinta qiyaamada idinkaa laydinka rabaa waxaan la yaabannahay nimanka culimmada sheeganaayo ee hadda meesha joogo ee inta laga hadal siinaya la dhahayo sidaas sidaa dhaha waxaan leenahay culimmo haddaad tihiin ilaahay uga cabsada diinta ilaahay oo aad sheeganaysiin ee dadka dhiiggooda ha bannaysanina kuwa ganacsatada ah ee weli ku dhiiranayo inay maaragtay hantidooda ku bixiyaan iyo kuwa weli u xukun tagayana waxaan leennahay ha ku ajarmina ee ka joogaan leennaha taas ayaan leeyahay intaas waxaan rabaa inaan uga gudbo qolada argixisada cadowga ah inaan uga gudbo ayaan rabaa waxaan rabaa inaan la hadlo waxaan magacaabay saakay guddiga gurmadka ayaan magacawnay guddigaasi oon isleeya oon rabo haddii ilaa yidhaahdo inuu gurmad u sameeyo waana la bilaabay runtii oo ilaa iyo saddex boqol iyo konton qofood oo degmooyin ka timid ayaa hadda dhiigga u miirtay dadkii dhaawaca ay dhiiggooda u miirtay ilaahay beddel khayr qabaa siiyo waxaan rabnaa inta dhimaneey oo soomaali ah ee magaalada muqdisho joogto waa inaad dhiiggiinna ku caawisiin ayaan idinka codsanaynaa waa kuwa masaakiinta ah ee aan awoodin inay isdaaweeyaan ama xataa luqmatul ceesh aan awoodin keli waxay cuni lahayn aan awoodinna inaan u gurmanna ayaan rabnaa haddii ilaa yidhaahdo taasna waxaan leeyahay guddiga aan magacaabay shaqadaas ka qabtaano si deg degana uga howlgalaana ayaan leennahay ilaa iyo hadda waxaana soo gaaraayo dhaawacu wuxuu gaarayaa sidana soo gaartay oo waxda caafimaadka ay nala wadaagtay laba boqol iyo lixdan iyo sagaal ayay nala wadaageen dhimashaduna ilaa boqol iyo afar ayay maraysaa maaragtay intaas ayaa hadda noola sheegay waxaa ilaa haddana lix qofood ayaan la aqoonsanin dadkoodii ayagana waxaan leennahay dadku isbitaallada ha tagaano ha fiiriyaano hadday aqoonsadaanna yaa ahlan wasahlan ciddii la aqoonsa waayana dowladda hooseha mas-uul ka ah ayadaasaa aasaysa haddii ilaa yidhaahdo marka waxaan rabaa inaan isu gurmanno inaan iskaalmayno inaan iscaawinno ayaan rabnaa runtii madaxweynuhu jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud xalay siddeed saac ayuu wuxuu jooga goobtii wax ka dhaceen markaasuu runtii isagoo la murugaysan dadkii wax gaareen ayuu uga tacsiyeeyey uguna dhawaaqay in maaragtay loo gurmado dadkaasi ayuu halkaas uga dhawaaqay waxuu kalou ballan qaaday hadday agoon ka tageen dadkii dhintay carruurta ay ka tageen waxbarashadoodana madaxweynaha asigaa ballan qaaday oo halkii ayuuba ku amray annagana ka gobol banaadir ahaan diyaar ayaan u nahay wakhti kasto iyo xilli kasto inaan kaalmadeeda aan la garab istaagno cid kastooo dhibaataysan intaa kadib isbitaallada isbitaallada waxaan farayaa inay dadkooda soomaaliyeed ee ehelkooda ah ee dhibka xalay dhaca ku gaaray qaraxi xalay ku gaaray shalay ee ku gaaray dhaawaca ku gaaray inaysan lacag weydiin ayaan amraynaa haddii u dhaawac culus jiro ay u maara waayaanna waa laysla xallinayaa laakiin dhaawacyada ay xalli karaan lacagha ku xelinaan leennaha waxaa kaloona soo gaaraysa ruyabeen waxay tama naqaano baaritaanaan samay doonnaa kuwa dhiig shubaayey in lacag la weydiistaan waxaan ku arkaynaa meelaha ku arkaynaa arrintaas hadday run noqoto qof dhiig shubaayo oo dhiiggiisii tabarrucayo in lacag la weydiiyo caqliga caafimaadka qaba xataa ma ogola laakiin hadday dhacday isbitaalkii sameeyey waa lala xisaabtamayaa haddii ilaa yidhaahdo haddaysan jirinna maba jirtaba laakiin hadday jirtana waa arkaynaa isbitaalladou ha noqonina kuwa shabaab la mid ah ee dadka dhiiggooda ka mushtaridikuna ha noqonina ayaan leennahay calaa kulli xaal aan iskaalmayno aan gurmanno aan halkaa isugu tagno haddii ilaa yidhaahdo sidaasi la mid ah burbur baahsan ayaa dhacay waxaa suuragal ah in burburka xataa hadda wax laga helo ama waxaa suuragala dad masaakiina hantidooda inay meesha ku jirto waxaan leennahay cid kastoo meeshaasi hanti ka tiilay haddayba bad qabtay nooshahay waa inay sheegtaa si loo baaro iyadoo laisla joogo ciidanka ammaanka oo hay-adaha amniga waxaan leeyahay dadkaasi ha la xaqiijiyo amnigooda maalkooda iyo maarata iyo naftoodaba ha la xaqiijiyaan leennahay dadkana waxaan leennahay loo fududay haddii ilaa yidhaahdo oo halala shaqeeyo wayna dadaaleen runtii xalay ilaa iyo shalay soo taagnaayeen ciidamadu haddana weli waxaan leeyahay howl ayaa idin sugayso intiiba maaragtay naftan ugu wada jirtana hawshaasi way noo wada taallaa waxaan rabnaa haddii ilaa yidhaahdo annagoo iswada garabsanayno ka maamul gobol banaadir ahaan iyo dowladda iyo kulli iyo ganacsatada iyo dadka akhyaarta ah annagoo isgarabsanayno inaan gurma degdeg aan dadkayna u samayno wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
dhinaca kale wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk ee soomaaliya daktar ali xaajaadin ayaa waxa uu ka hadlay dhaawacyada dadka daran ee markaas qarxada kusoo dhacmay ee isbitaallada ku jira in loo baahan yahay in gurmud degdega markaas ay helaan dhakhaatiir markaasi caalamka ah ka socda iyo beesha caalamka iyo sidoo kaleente dabow markaasi dadkaas lagu daaweyna markaa lasoo gaarsiiyo si buu yidhi xaaladooda caafimaadda la tacaalo
raxiim inna lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun waxaan ummadda soomaaliyeed guud ahaan ugu tacsiyeynayaa musiibadii xanuunka badneed ee ku dhacda qarankeenna oo dad badan ay ku naf waayeen dad badanna dhaawacya isbitaallada ay la jeefaan waxaan ilaahay ugu baryayaa inta dhaawaca bogsiimo deg deg ah inta dhimatayna waxaan ilaahay ugu baryayaa jannaturfirdowsa inuu ka waraabiyo waxaan ammaan u soo jeedinayaa bahda caafimaadka iyo maaragtay howlwadeennada hay-adda sodma oo maaragtay si hagar la'aan ah maalintii waxaan ay dhacin ilaa hadda u taagan oo maaragtay hurdo la'aan iyo maaragtay nasiino la'aan ay ku dhacday si ay maaragtay ugu adeegaan una badbaadiyaan dadkii dhibaatada iyo musiibada ay soo gaartay runtii isbitaallada dhaawacyada ugu badan la geeyey oo ay ka mid yihiin istaalka madiina iyo istaalka ordogan rajab dayo ordogan oo ekas digfer waxay sameeyeen iyo kuwa brivatka ahba waxay sameeyeen dadaal aad u ballaaran dhaawacyadii daaweyntooda ayay har iyo habeen shaqaalaha ay u soo jeedaan waxay naga mudan yihiin abaal aan ammaan iyo bogaadin iyo umahad celin iyo uducayn ayay naga mudan yihiin inta badan dhaawacyada waxay noo xaqiijiyeen in inta halkan lagu daaweyn karo dhaawacyada ay adag tahay in halkan lagu daweeyana waxaan ka dalbannay dowladaha saaxiibada aan nahay inay noo soo diraan khubaro caafimaad oo si degdeg ah wax ugu qabato waxaan isbarbar dhignay inaan dalbanno diyaarado lagu qaado iyo in aan dalbanno khubaro halkan ku dawayso waxaa noo soo baxday inay sahlan tahay ayna degdeg badan tahay in khubaro naloo soo diro wixii naga maqan oo dhakhaatiirteenna ku adagna khubaro caafimaad oo degdeg ah ayaa naloo soo diri doonaa wax walbana maarata halkan ayaa lagu xallin doonaa hadduu ilaaha yidhaahdo dhakhaatiirteenna iyo kalkaaliyaasheenna iyo maamulayaashan isbitaalka iyo maamulayaasha hay-adda sodma iyo bahda caafimaadka guud ahaan ayaan u mahad celinayaa ajri xasanaad allah ka siiyo waxaan halkan rabaa inaan ka caddeeyo barobagandada laga fidinaya isbitaallada qaar ee la leeyahay maarata dhiiggii in ay maarata la bixiyo dadkii soomaaliyeed ee u soo gurmanaya walaalahood dhiigga inay u shubaan ayaa lacag lagu xidhayaa la leeyahay waxaan rabaa inaan caddeeyo warkaasi inuu been yahay dhammaan isbitaaladii aan la xiriirayna ay i xaqiijiyeen warkaas inuusan jirin amar buuxo ayaana ka soo saarnay in maxay ahayd si fri ah loo daaweeyey dhaawacyadii musiibadaasi wax ku noqday iska badaa in qof dhiig shubay lacag laga qaadee dhammaantoodna maaragtay way iga ballan qaadeen waxaan rajaynaa insha allahu tacaala wararka noocaasoo la baahinayana in sal iyo raad uusan lahayn ayaan rajaynayaa waxaa sidoo kale aan rabaa in halkan farhin aan ugu diro dhallinyarta soomaaliyeed ee la qalday ee maaragtay fikir xagjir ah lagu shubay ayaan rabaa inaan laba fariimood halkaan ugu diro waxaan leeyahay walaalaheenow haddii ayadoo ay jiraan kumanaan waddo oo la hubo janno in lagu galaya ayadoo ay jiraan ayaa waxaad doorateen inaad janno ka raadisaan hal waddo oo la hubo in naar lagu galaya runtii waa hubaal in naar lagu galaya ee qaraxii shaamow ka soo bilow kii harkaha iyo saamaha kii zoobe oktoobar kii zoobe oktoobar iyo qaraxyo kaloo tiro badan hooyooyinkii nadaafadda ka shaqaynayay markii laisku soo dardaro waxaasoo dhan oo ah in la laaya carruur haween arday macallimiin in la laaya ah ayaad janno ka raadiseen waana halka waddo oo la hubo in naar lagu galayo walaalaheenow hal su'aal aan idiin weyddiiyo haddii laydinka dhaadhiciyey inaad loo dagaalamayo in shareecada islaama dal lagu xukumo hal su'aal isweyddiiya dalka afghanistaan hadda waxaa qabsatay dowladda daalibaan waxayna ku xukuntaa shareecada islaami ah waa maxay dadka isku sii qarxinaya hadda masaajidada iyo iskuullada dalka afghanistaan ayadoo daalibaan ay shareecada ku xukumayso waxaa halkaas kaaga muuqanayso inaan loo dagaalamaynin shareeco waxaa lagu xukumo laakiin loo dagaalamaya arrimo kale waxaan leennahay dhallinyarta la qaldayow kun jeer fikira mustaqbalkiinnana ha ku ciyaarina aakhiradiinnana ha ku ciyaarina haweenka iyo carruurta iyo ummadda soomaaliyeedna ha halaagina idinkan ha ishalaagina waxaan rajaynayaa in maaragtay gabalkoodii uu soo dhammaaday ummadda soomaaliyeedna intii shaki ugu jiray ay fahmeen waxaan rajaynayaa arrimahaas inay dhowaan iska soo afjarmi doonaan dhibka ay soomaalida ku qabtana iyo shacabka soomaaliyed ay ku qabaanna dhowaan laga bixi doona ayaan rajaynayna hadduu ilaa yidhaahdo waxaan sidoo kale u mahad celinayaa shacabka soomaaliyeed oo maanta safaf dhaadheer ugu jira inay dhiigga shubaan inay u gurmadaan dhaawacyadii inay cunto u qaybiyaan ammaan iyo bogaadin ayay mudan yihiin waa maarata dhaqan soomaaliyeed in maaragtay markii dhib dhaco laisu gurmado maanta runtii waa maalin xanuun badan waa maalin baroor deeq waa maalin calanka in la foorariyo ay tahay marka insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa ilaahay inuu noo boogo dhayo intii dhaawac ahna ilaahay noo caafiyo ummadda soomaaliyeedna waa ku mahadsan yihiin garab istaagga ay garab istaageen dadkii dhibaatada soo gaartay haddarna waxaan ka codsanayaa garab istaaggaas in lasii ballaariyo contribution la aruuriyo dhaqaalo la aruuriyo dadkii dhibaatada ay soo gaartay garab istaaga ayaan codsanayaa aad baa umahadsantihiin wasalaamu calaykum baafin hooyo shukri cabdi maxamed waxa ay baafinaysaa wiilkeeda oo lagu magacaabo muscab cabdi mataan da-diisu waa toban sano jir midabkiisu waa maariin astaamaha lagu aqoonsan karo waxaa ka mid ah inuusan hadlin furuurta ayuu ka jeexan yahay waxuu kasoo lumay degmada boondheer ee gobolka banaadir gaar ahaan xaafadda fiftiin may haddaba cid aada cidda aragta waxaa si naxariis looga codsanaya inay kusoo hagaajiyaan taleefon nambarada kale ah eber lix xal toddobo sagaashan iyo shan labaatan iyo kow sagaashan iyo saddex ama eber lix xal saddex siddeetan iyo toddobo konton iyo toddobo siddeetan iyo toddobo ama radio dalsan annaga ayaa xirin doona insha allah mar kale baafin hooyo shukri cabdi maxamed waxa ay baafinaysaa wiilkeeda oo lagu magacaabo muscab cabdi mataan da-diisu waa toban sano jir midabkiisu waa maariin astaamaha lagu aqoonsan karo waxaa ka mid ah inuusan hadlin furuurta ayuu ka jeexan yahay waxuu kasoo lumay degmada boondheer ee gobolka banaadir gaar ahaan xaafadda fiftiin may haddaba cid aada cidda aragta waxaa si naxariis looga codsanaya inay kusoo hagaajiyaan taleefon nambarada kale ah eber lix xal toddobo sagaashan iyo shan labaatan iyo kow sagaashan iyo saddex ama eber lix xal saddex siddeetan iyo toddobo konton iyo toddobo siddeetan iyo toddobo ama radio dalsan annaga ayaa xirin doona insha allah
salaam somaali bank horumar dhaqaale ayaad ku tallaabsatay halkee baad ka liibaantay soo ma ogid in salaam somaali bank ay tahay kobciyaha dhaqaalaha dalkeenna abshir haddaad rabto motoor qalab guri qalab xafiis ama aad u baahan tahay qalab waxbarasho iyo gaari waa adoo gaara salaam somaali bank ogow haddii aad la timaado fikir horumarneed oo ganacsi waafaqsan shareecada islaamka inay kumaalgelinayso salaam somaali bank salaam somaali bank waa saacidaha bulshada salaam somaali bank
shirkadda caalamiga hormuud for g l t e mobile internet yaa guuleedow beledkiyaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta internet markaan haysto ayaan la qabsan karaa magaalada guuleed ma maqli mii xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telecom guuleed xidhmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan daata internet wicitaan gudaha iyo debadda ah iyo fariin qoraaleed friyi ah wow wow xirmooyinka anfac blas aad iyo aad ayay ii anfaceen adeega xirmooyinka anfac blas waxaad ugu shuban kartaa ugu shubo e v c balaad xidig toddoba laba afar xidig kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afar gees oke ama garaac xidig boqol labaatan iyo lix afar gees walaag intaas dheer kala hariir adeega macaamiisha hal afar hal ama facebookeen oo ah facebookcom hormud hormud g l t e yaa waa dheeftaasiyo ku raaxayso internetka hormuud goob kasta iyo goor walba
marka aad u baahan tahay gargaar degdeg ah ama gurmad caafimaad si aad u tagto cisbitaal ama goob caafimaad wac afar afar lix lambarka adeega gurmadka degdega ah ee bisha cas waa lacag la'aan afar iyo labaatanka saac maalintii toddobada maalmood ee isbuuca
allah fadlan mii caawin kartaa isdeji waxa aan wacayaa nambarka adeegga gargaarka degdega ah ururka bisha cas afar afar lix ambalaas ayaana si dhaqsi ah kuugu imaanaysa
allah ilaahay khayr ha ku siiyo
marka ay timaado xaalad caafimaad oo adag wakhtigu yuusan ku dhaafin ee wac nambarka adeegga gurmadka degdega ah bisha cas afar afar lix farriintan waxaa idiin soo gudbinaya ururka bisha cas ee soomaaliyeed
barnaamijka wareega wararka afaraaatanka sacraada hadalsane magaalada muqdisho ayaad degeysanaysaan saaxiib yaal ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre ayaa magacaabay guddi ka shaqeeya howlaha gurmadka ee qaraxii markaasi isugu soo sooba ka dhacay ra-isulwasaaraha oo xiganaya baariya qodobada sagaashan sagaalaad iyo boqolaad ee dastuurka kumeelgaarka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya kana jawaabaya baaxadda khasaaraha ka dhashay qaraxii ka dhacay isgoyska soobe iyo mudnaanta ay leedahay in daryeel degdega markaasi loo fido dhibanayaashii waxyeeladu ka soo gaartay qaraxyada wuxuu magacaabay guddi heer qal ah oo shaqayn doona tan iyo inta markaas la soo gebagabeynayo howlaha gurmadka xubnaha guddiga gurmadka oo ka kooban toban xubnood ama toban qofood waxa ay keliyiin waxaa ugu horeeya cali xaaji aadan waa guddoomiye u ah wasiirka caafimaadka sidoo kale waxaa ku jira maxamed axmed sheekh cali oo xubin ah faarax sheekh cabdiqaadir oo xubina daawud aweys jaamac oo xubina khadiijo maxamed deriye xubin abshir maxamed axmed abshir buqaari xubin xirsi jaamac gaani xubin yuusuf xuseen jimcaali gudoomiyaha gobolka xubin maxamuud macalin cabdulla xubin iyo sidoo kale cabdiqaadir cabdulaahi faarax xoogheen guddigan wasaaraha magacaabay ayaa u xil saaran waajibaadka soo socda kow hubinta iyo la socodka khasaarihii ka dhashay qaraxyadii markaasi ka dhacay goyska soobe ee lagu weeraray xarunta wasaaradda waxbarashada labo fidinta caawinaad degdega dadkii waxyeeladu ka soo gaadhay qarxyada saddex diiwaangelinta iyo baaxadda goobta ama goobta dadka markaasi la-yahay ee isgooska uu qaraxa ka dhacay afar isku xirka iyo isku dabaruudka baadiya howlaha caafimaadka waa howlaha gurmadka lamarka ugu dambeeya shanaad xaal uhelidda iyo xoojinta adeega adeegyada caafimaadka ee isbitaalada dalka wasaare ayaa markaasi guddigaasi magacaabay adoo dhinaca kale guddoomiyaha gobolkaasna uu sidoo guddi arrimahaasi ka shaqeynaya magacaabay waxaana markaas arrimahaas ay imaanayaan magacaabista guddidaas xilli dadka ay aad ugu baahan yihiin gargaar dhanka markaasi gurmud dhanka dhiigga ah oo isbitaalada ku jira magaalada muqdisho ay ugu baahan yihiin in markaasi dhiig la gaaro maadaama inta badan dadka ay u dhimanayaan dhiig mid ka mid a dadka dhalinyarada ah ee maanta isbitaalada muqdisho ee tegay islamarkaana doonaya inuu dhuug shubo ayaa waxa uu sheegay inuu kala kulmay fal dadka ee aad ay soo dhaafe ay ula yaabeen oo ahaa in markaasi lacag la weydiiyey oo ku dhawaad soddon doolara in markaa marka hore uu tuuro kadibna dhiigga laga qaado ama dhiiggiisa baaritaan lagu sameeyo kadibna u dhoogsho aan dhegeysano yarkan dhalinyarada ah oo markaa warbaahinta qaybaheeda kala duwan maanta qabsaday
magacayga axmed aa laydhahaa ani waxaa ka xumaaya dadka dhibka soo gaara laakiin waxaa aniga i damqaaya oo intii soo istaajiyey waxay tahay inaa dadka guubaabiyo aan inaa war isbitaallada aadaa u imaada meeshu qarax ka dhaca joogaa dadkeenna isbitaallada ku jiraan intooda ugu badan dhiigay u baahan yihiin dhiigay u baahan yihiin dhiigyada way kala duwan yihiin dad waxaa jira dhiigga ay haystaan aanan dadka inta imaanayo uu ku jiro oo isbitaalka dadka jooga uusan heli karin waa idin baryaa dad baa jira oo waxba iskaga bixi karin dhiigga dhaqaalihiisa aan u gurmanno ummaddeenna aan u tagno dadaan quraacanin xalay casheenin isbitaalay ku jiraan waa duruufaysan yihiin dad waxaa jira hadda waa aragtay ilmaha yiriiska hooyada ka dhimata la sheegayo waa hooyo dawarsanaysa ama tuugsanayso ay u raadinayso wixii cunto way ka dhimatay ilmahaasi kasakoo boqolaal kalaa jiraan waa idin baryaa isbitaalada ha la aado dhiigaga ha la shubo dadka ha loo gurmado quraaca ha la siiyo qadaa loo geeyo waa idin baryaa xooggiina waa maantaa loo baahan yahay xooggiina ummadda ugu qaalisa nafsadiisa waa dhiigga dhiiggaa loo shubo maanta dhiiggaa shubtid beri aqar wax tari weyla nafaa badbaadisay waa idin baryaa inaad dadka xamaashid waxaa kaaga qiimamad inaad dhiigga shubtid war dhiigga aan shubno ummaddeenna aan gurmano aan caawino inta xanuusanaysan ha loo duceeyo wax fiirsi wax ma taro waa idin baryaa
gurmadada socda waxaa qayb ka qaadanaya shirkadaha markaasi dalka kuwooda ugu waaweyn ayaa lacago markaasi dhowr malaayiin ah markaasi dollar oo ku deeqaya waxaa ka mid ah hurmuud iyo dahabshiil shirkadda beeko iyo soo kalente shirkado kale oo dalka markaas ku yaalla ayagoo markaa dhowr kun oo dollarka maraykankana ugu deeqay dadka markaas gurmadka loo fidinayo ee qarxyadu ay saameeyeen weli barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saacraad ee hadalsan magaalada muqdisho ad degeysanaysaan saaxib beel madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmedna waxa uu ka hadlay weerarkaasi asagoo marka hore tacis u diray dadkii waxyeeladu ka soo gaareen qaraxyadaas oo dhinaca kan leh furdooso ugu bashaareeyey dadkii weerarkaasi ku dhintay kuwa caafimaadka u baahanna deg deg wuxuu urjiyey in ay soo bogsadaan waxau kale uu dadka shacabka soomaaliyeed uu markaasi ku dhiirigeliyay inaysan niyajabin ay markaasi mar walbaba dadaal xoogle ay muujaan dadkan loo gurmado markaana qodobada kale ee barnaamijka wareegga caawa aad ku soo maqasheen ayaan eegeynaahe wararkii ugu dambeeyey deegaanka masaajid calgudud ee gobolka shabeellaha dhexe waxaa markaasi maanta la wariyey in ay la wareegeen ciidamada dowladda federaalka oo kaashanaya waa deegaanka oo markaasi maalmihii lasoo dhaafay howlgallada kala duwan deegaankaasi masaajid calgudud ka waday laba wararkii ugu dambeeyey deegaankaasi iyo deegaano kale oo gobolka shabeellaha dhexe ka tirsan oo ciidamada ay la wareegeen waxaanu ka wareysanay saraa'iilkaas jenaraal caaye caraaye cusuble oo loo yaqaano gacmo duule oo ku sugnaa aagga hore ee howlgallada ay ka socdaan waryahayga xasan salaad xasan lakiib uu qadka telefoonka ugu warramo
xaaladdu aaday u wanaagsan tahay meelahaan la wareegnay waa waa meelaha masaajid caliguduud burdacar tawakal muxuu ahaa daarusalaam iyo dham iyo dhammaan tuulooyinka u dhadhow masaajid caliguduud dhammaantood maantay ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidamada dib u xoreyntaa la wareegay wax hadda dhibaatahayna kama jiraan nimankii dhibaatada ku hayay shacabka soomaaliyeedna waa iska carareen wax dagaala iskuma dayin hadda bacshamada lagu mahan yahay magaalada masaajid caliguduudna dhammaan waa gacanta lagu hayaa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed kuwii gorgor iyo ee danab nimankii u tababaraa miilooyinka iyo howlgallada gaarka ah ayaa ku dhex jira howlahaas oo beena baaristay ka wadaan marka dhammaan waa howlgalkaas oo deegaankan ka socday waa lagu guulaystay cadowgina waa jabeen waana lasii baacsanayaa marka hawsha halkaas ayay maraysa warar ayaa waxay sheegayaan in marar qaarkood la maqlayay qaraxyo ma kuwa ay ciidanku ay wax qarxinayeen may ahayd mise waa qaraxyo ay ciidanka la kulmayeen
maya maya maya waa ee, waa qaraxyo oo oo ma- waxaa jiray ee, ciidamadu ay qarxinayeen waa jireen ee, qaar ayaga markay sii cararayeen ee lagu dhufanayana waa jireen marka miinooyin fara badan ay magaalada ugu tage- uga tageen oo aad u tiro badan ciidamadii ku shuqulka lahay ee hadda ku dhex jira marka dh- dhowaan saacadaha soo socda ayaa la qarxi doonaa ee, magaaladana hadda wax dhibaata ay kama jiraan dhammaan gacantaa lagu hayaa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa dib u horeyntu intuba waa waa ka wada qayb qaateen waa waa joogaan Eh, tuulooyinka kale aan kuu sheegaa ciidamadu waa ku sugan yihiin marka waa ilaahay ilaahay xaggiisa wax dhibaato ahayna kama jiraan waxaan un si eh, hadda loo diyaar garoobayaa howlgallada kale oo oo ku xiga ciidamada sidii waajib waajibaadkoodii ay ugu sii socon lahaayeen Een, ma wax iska hor imaada ama dagaal ah miyaa jiray mise een, goobahaas ciidanku si nabad ayay ula wareegeen
wax yar yar waa meelo meelo ay isku dayeen waa jireen laakiin wax oon natiijo lama lahayn waa iska carareen haddana eh, wa- waa waa la meelihii ay u carareen ciidamo ayaa daba socda waa lagu- waa lagu maqan yahaba sida aan kuu sheegay waa la- waa la daba socda waan gartay een, dadku waxay isweydiinayaan xilliga rasmiga ah ee tuulooyinka iyo weliba een, een, meesha la yihahdo masaajid cali guduud aad la wareegteen wakhtiga rasmiga oo aad bulshada la wadaagi kartaan oo ay ciidanka noocyadiisa kala duwan ay la wareegeen halkaasi
war hawshaasi waa soo dhamaatay saan kuu sheegay waaye eh, hawshaasi waa si buuxda ayay gacanta ugu hayaan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed eh, gorgor danab ciidamada dib u xoreynta dhammaan ciidamadii howlgalkan ku jiray si wada jir ah ayay gacanta ugu dhigeen si buuxdaana gacanta lagu hayaa cid kale oo maaragtay oo oo oo oo- oo oo maaragta eh, iga dambayso oo hadda eh, ku- inta aan kuu sheegay unbay kuu sheegi doontaa wax ka bedelan cid kuu sheegaysa ma jirto
subersign design design daabacaad kule sawir iyo qoraal kalarkoodu sarreeyo cabir kastoo aad rabtaa tiro kasta kulligeed nooc kasta ha ahaatee qalin buug tabeelle funaanad koofiyad bakeeri ama galaas kalandhar stiiker iyo baalfaned qoraal iyo sawir la saaro fuul kalar ah ka dalbo oo ka daabaco subersign design istiikaro aad u xardhan iyo quruxda boorar aad ku qancayso ebed aanana soo marin indhadaraandar ah oo lala yaabo subersayn waa mid samayso nooc kasta oo daabacaad ah mid yar iyo mid weyn waa noocyadii u dambeeyay oo wada dhijitaala subersayn brenter farsamo aad u sarrayso adeegoodu mudan yahay u doono u doono subersign brinter cabir kastoo tabeella ayagaa daabacaya ee subersayn dalabkaaga u geey ka dalbo degdeg weeye shaqadoodu daah iyo dibudhac laga dhowr subersayn mid loo baga weeye alla ilaa magaaladana isu sheegta ganacsatoo dhanna waa meesha ku caburadhay ka daabacdan subersayna mogan xafiiskooda ama xaruntooda ay ku taallaa waddada maka almukarama ka soo horjeedka guriga shaqaalaha ha mogaanin subersayn subersayn design
ogeysiis muhiima waxaa dadweynaha muqdisho ku nool la ogeysiinayaa in dhakhtarka indhaha ee dhaktar cali baashe cumar rooraye uu ka guuray xaruntiisa indhaha ee taleex una guuray waddada ka leexata hotel beder ex hotel amira iyo hotel safari dhexdooda ilaa aad ka gaarto jaamacadda jaziira iyo sarta astan t v halkaas oo aad ku arkayso tabeelaha dhakhtarka haddaba wixii faahfaahinaya iyo macluumaad ee intaasi ka baxsan fadlan booqo xaruntaasi cusub shirkadii ballaarnayd oo beeka ahayd baa warad u bogaysiyo aan bishaare idinka wadnaaye bulshaynaga hooya howlihii badnaa mar kale ay sii badiyeen oo weliba sii ballaariyeen oo dalkayna ku baahiyeen matooradii bugbuglahaay ee magaaladan ka buuxay beeka way ka aruuriyeenoo soolaray baahinayaan saacado baro oo weliba ismaarti loo bogay beeka hadda keentay korontaan beeka ahayn baro qofta cilaa iyo beenbeen baan u aqaan shirkadda korontada ee beeko waa shirkadda ugu ballaaran ee bixisa awoodda koronto ee kugu filan beeko waxay caan ku tahay shaqaale hegan afar iyo labaatan saac iyo howl nadiif nadiif ah oo soddon daqiiqo gudahood lagugu adeegayo beeko waxay matooradii ka aruurinaysaa magaalada waxaana ay wadaan qorshihii ugu ballaarnaa ee koronto lagaga dhalinayo tamarta cadceedda beeko waxay hadda kuu keentay saacadaha korontada oo smart ah tii aad doonto postpaid iyo prepaid ayaadna u isticmaali karaysaa ku darso adoon lagu imaanin ayay isticmaalka biilkaaga bishii u gudbinaysaa xafiiska xisaabaadka ee shirkadda beeko adigoo dhaqdhaqaaqaagana kala soconaya moobaylkaaga waxaa intaa sii dheer haddii cilad koronto ay ka jirto gurigaaga waxay saacaddu si degdeg ah fariin ugu diraysaa xafiisyada cilad bixinta ee shirkadda beeko haddii ay jirto cabasho degdeg ula xiriir beeko adigoo wacaya nambarka gaaban ee saddex saddex saddex beeko waa kucaan soo dhoweynta iyo qancinta macaamiisha cabdulle iska fiiri hortaada maanta ish calaa aad tahay ishaada ilcaaro hay cunin weliba waad faraxsan tahay yaasimi kaarka shirkadda isgaarsiinta somtel qof haysta inta umru ku arka runta beennaxaa igu raaca waxaa jira xirmo mobile internet toddobaadla ah ogaalaan ku ahay taasoo daboolaysa baahida macaamiisha shirkadda ee isticmaala adeega mobile internetka somtel maxaad ka wadaa yaa lagama jeestay kara miya haddaad ku shubata laba dolaribar waxaad helaysaa daata internet iyo ku hadal aan kaa go'aynin toddobaad oo dhan yacni unlimited ah yaa taas waaba sababtaan u sirdho simikaarka somteele waa xirmo daata internet toddobaadla ah oo aad u qiimo jaban taasoo shirkaddu ugu tala gashay macaamiisheeda hahadool waa ka noogin afka dhegta iyo gacantaba xirmada mobile internetka cusub waxaad uga shuban kartaa hanaanka ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig laba dolar iyo bar afargees ugu dambayntiina waxaad uga shuban kartaa adeega ii dahab reseller adigoo garaacaya xidig afar afar afar xidig labo dhibic shan afar gees naqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada toddobaadlaha ah ee shirkadda isgaarsiinta somtel macaamil mobile internetka somtel nafsadaada ku soor oo salowg la'aan ku isticmaal
daaxaana sugteenoo saadaal ku jirteenee soomaalay sahankii somtel baan ku helnee soo qaata haddeer sibkaarka somtel shaqa buu saqiraayo sahalkaaga dhigaayo soo qaada haddeer ii dahab baa la socda si walba kuu anficee adigoon marna seegin soo qaada haddeer sidiisaba ii dahab waa tiknoloji saxan oo hantidaada sugaayee sibkaarka somtel soo qaada haddeer socod iyo daalkii kuleelkii siigadii waxaa meesha ka saaray simikaarka somtel oo ii dahab baa la socda ee soo qaada haddeer suuqyada ku aado waxaad soo gadanayso ii dahab ku soo tuur soomaala ii dahab waxbarashada kusii bilal kusii dhiib adnataad sugaysa ama soorye u lahayd ii dahab ku soo tuur gadigeen ka sinaannaa oo simkaarka somtel sidanna kulligeen ii dahab waa hanti lacageed oo kugu jirta moobaylkaaga ammaankeeduna uu sugan yahay ku dhiib ama ku qaado ii dahab biilka guriga waxbarashada caafimaadka korontada biyaha iyo wixii la mid a akaankaaga dahabshiil ii dahab ugala soo bax ama ha lagugu soo diro si aad u furato adeegga ii dahab qaado simkaarka somtel shirkadda somtel u doono hadal fasiixa internet xawaare sare leh ama ila soo hadal ii dahab iyo somtelba waxa ay hoos tagaan iidahab isticmaal oo ku adeega weliga
simanay saxarlaay suubantii hablahay warkii aad sugayso suluugaan lahayn saaxib igaho salka waan dhigtay hayee barsooda subersayn maqashe sancadood ma taqaan sadar kuu muuqda uma baahna su'aalo subersayn tayadooda soomaalaha u codaysa
suuradaad fahmaysiyo sawir aad u qurxoon daabacaddii u sarraysay subersayn baad ka heshaa innagoon kala saarin ama aan kala soocin subersayn shaqadooda soomaalida u riyaaqday shirkadda subersayn waxa ay caan ku yihiin astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan waxaadna ka helaysaa dhammaan daabacadaha boorarka stiikariska qoraalka sawirrada iyo daabacadda funaanadaha iyo koofiyadaha samaynta xayeysiimaha ganacsiga sida video iyo graphic design si dhib yar uga hel tabeelayaasha xayeysiimaha magaalada samaynta xarfaha 3d ee nalalka bixiya daabacadda hadiyadaha abaalmarinada koobabka qalimaanta biladaha albumada iyo naqshadaynta gawaarida subersayn oo kula diyaara astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan ugu hagaag xarumahooda sida waddada maka almukarama kasoo horjeedka imigreshinka shaqaalaha suuqbacaad rugsan mool boondheere agagaarka daljirka dahson ama wa leelayn siddeetan iyo shan toban iyo laba konton iyo afar ama eber lixal toddoba labaatan toban iyo laba toban iyo labo
شراب الحب يعرف بالمذاق shirkadda fatax general trading company waxa inoo keentay cabitaanka qamar maango naftaada haddaad qancayso laabtaada qaboojinayso nafaqa loo qoray jidhkaaga cabitaan qiimo lana raadin qamar maango uga qaado xaajigu quwaddiis xiriirta haddaan laga helin qanaaco tabarta qaarkeedna hayn qamar maango ha qaato carruurta quraacdu seegtay buug iyo qalinkood la booday qadada aan sugi karaynin qamar maango u qaada xamaaliga xoogga quuta quwadna doonaya siyaado qamar maango ha qaato gabadha quruxdeeda muuqa maqaarku khafiif ahaaday bilicdana qayb ka weysay jidhkeedu si uu qabkiisa qacdiisu hagaagsanaato qamar baangu u qaada macallinku waa qaaliyo ardayduu quudiyaa cilmiga qaadaa dhigaa saacado qotomaa galaas qaylada ka baxdaan la tirin si uu quwad u helo ku filan qamar maango ha qaato cabitaankii qamar maango waa cabitaan aad u macaan isla
waagaag saxibyaal guud ahaan caawa barnaamijka wareegi wararka afar labaatanka saacada ee dalsana magaalada muqdisho waa naga intaa barnaamijka xigeysatan qulub doona sidaasi nabadgelyo